barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa duhurnimo salaasa koob iyo soddonka disembar maalinta ugu dambeysa ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waxa ay saacaddu tilmaamaysaa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigu ah xuseen barre
qodobada aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah bandhig shaqo oo ay ka qaybgelayaan dhallinyaro shaqadoon ah iyo hay-adaha shaqada bixiya oo ka furmay magaalada boorama
carwada shaqooyinka ee la magacbaxday tisqaad jobfer ama carwada shaqooyinka ee tisqaad ujeedadeeduna tahay uxidhka shaqabixiyaha iyo shaqadoonka waxaan kusoo marti qaadnay goobta wasaaradihii dowladda la xiriiray shaqada iyo shaqaalaynta iyo maalgashiga iyo ganacsiga
waxaa kaloo maqli doontaan dhallinyaro colaadda soomaaliya ka qaxay oo fursado shaqo ka abuurtay dalka kenya kaalmihii heesaha ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah wanaagku hadduu qof yahay kudhaaduu noqon lahaa wayna isku keen qore nolosha dhinaca haga qabo wayna isku keen qore
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin helaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dhowr kun oo qof oo dibadbaxayaal ah ayaa maanta isugu soo baxay bannaanka safaaradda maraykanka ee magaalada baqhdaad si ay u cambaareeyaan duqeymaha ciidamada maraykanka la beegsadeen maleeshiya iiraan ay taageerto oo ku sugan dalalka ciraaq iyo suuriya duqeymahaasi oo dhacay axaddii ayaa dhaliyey carro iyo cambaareyn ka timid saraakiisha sare ee ciraaq hase yeeshee dowladda maraykanka ayaa difaacday ficiladeeda waxaana ay ka digtay inay mar kale weerari doonto uma ogolaan doono iiraan in ay ku baxsato in maleeshiya hoos tagta ay u adeegsato in ay ku weerarto danaha maraykanka waxaa sidaasi yidhi sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka duqeymaha maraykanka ayaa beegsaday baqaarada hubka iyo goobaha looga taliyo kooxda kataa'ib xisbullah ee dalalka ciraaq iyo syriya waxaana ku dhintay shan iyo labaatan qof ayadoo tobaniyo kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha maraykanku waxa ay sheegeen in duqeymahaasi ay jawaab u ahaayeen gantaal lagu soo weeraray saldhig militari oo maraykanku ku leeyahay ciraaq kaasi oo lagu dilay qandaraasle maraykan ah saraakiishu waxay intaasi ku dareen in caddeemaha la helay ay muujinayaan in shaki la-aan ay weerarka fulisay kooxda kataa'ib xisbullah ra-iisul wasaaraha ciraaq caadil cabdulmahdi ayaa isniintii cambaareeyey duqeymahan waxaana uu bayaan uu soo saaray ku sheegay in ficilada maraykanka ay yihiin kuwo aan la aqbali karin isagoo ka digay in ay yeelan doonaan cawaaqib halis ah
aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu u mahadnaqay madaxweynaha maraykanka donald trump aqalka cad ayaa tilmaamay in madaxweynaha ruushka uu khadka telefoonka kula soo xidhiidhay madaxweyne trump si uu uga mahad celiyo maraykanka oo ruushka uga sii digay weerar argagixiso oo ruushka lala maaganaa munaasabadaha dabaaldega sanadka cusub warbaahinta dalka ruushka ayaa kasoo xigatay sirdoonka dalkaasi in maraykanku uu u gudbiyey ruushka macluumaadka laba qof oo qorsheynayay inay weerar argaxiso ka fuliyaan gudaha dalkaasi warbaahinta ayaa sheegtay in labadaasi qof ee u dhashay isla dalka ruushka gacanta lagu soo dhigay oo la xidhay
intaasaynu ku dhaafno warkii dunida waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaana ku guda jirnaa barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta magaalada boorama waxaa ka furmay bandhig shaqo oo hadafkiisu uu yahay sidii lasugu xili lahaa dhallinyarada shaqadoonka ah iyo dadka shaqooyinka raadinaya waxaana waa hay-adaha shaqooyinka bixinaya waryaheena gobolka oodal haashim sheekh cumar good ayaa waxa uu ka wareystay bandhigani ismaaciil aadan miicaad oo ah madaxa xarunta soo qabanqaabisay carwadan
carwada shaqooyinka ee la magacbaxday tisqaad jobfer ama carwada shaqooyinka ee tisqaad ujeedadeeduna tahay isku xidhka shaqabixiyaha iyo shaqadoonka waxaan kusoo marti qaadnay goobta wasaaradihii dowladda la xiriiray shaqada iyo shaqaaleynta iyo maalgashiga iyo ganacsiga sidoo kale waxaanu goobta iskugu keenay xalay toole barnaamij aad u xiisa badnaayo ka dhacay oo jaamacadihii soo saaray dhallinyarta iyo ganacsatadii shaqaaleynaysay iyo dhallinyartii shaqadoonkiiba ay madaxa isgeliyeen oo dood adag laga yeeshay ma shaqayaraan baa jirta mise shaqaalahaan ku habboonayn ama hansan xirfadihii suuqa u baahnaa baa jira jaamacadaha dalku maanta ma soo saaraan xirfadleydii loo baahnaa ama workforcekii loo baahnaa doodahaasna ay xalay ka dhaceen barnaamijka waxaa isku soo duuba riday xarunta loo yaqaano borama youth job center xarunta shaqada dhallinyarada borama oon anigu maamulkeeda ahay taasi oo ka shaqaynaysa magaalada borama shantii sannadood ugu dambeysay howlaha ay qabatee ugu muhiimsanna ay ka mid tahay sidii dhallinyarta loogu tababari lahaa xirfado kala duwan ay ku shaqaysan karaan anoo taa ku weydiin doona howlaha ay qabato xaruntu hadda bandhigan carwada ay soo bandhigteen dooda shalay waxaad sheegtay in ay ku saabsanayd xooggeedu ma shaqala-aan baa jirta mise shaqaalaha ayaanu carbisnayn arrintaa maxaa idinka soo baxay walahi dood aad u adag bay ahayd saddexda dhinac ee doodayeyna ay dhinacooga argumentkooga ama doodooda miiska soo saarteen waxaad moodaa in si guud laysla qirsan yahay tayadii dhallinyarta loo baahnaa inay shaqada la jaan qaadaan inay hooseyn ay jirto si guud way ka muuqatay sidoo kale isku xidhnaansho la-aan ayaa ka muuqday jaamacadihii iyo kambaniyadii oo jaamacada ku doodayeen anagu qofkii markaan wax barno meeshii khibrad ka heli lahaa oo kambanigii ma profide garaynaya ama ma siinayo kambanigiina ku doodayaanu time qofkan dib ugu tababaro ma haye maxay jaamacadda usoo diyaarin weyday dhalintiina ay labadiiba wanaagna ka tirsanayaan ay eedana u jeedinayaan waxyaabaha shalay ay soo bandhigeen in doodaha ahayn maxaa ka mid ahaa taa caawa ayay soo bandhigi doonaan dhallinyartu qaybtoodii waxaan ku bilownan qaybtii dowladda iyo ganacsatada iyo jaamacadaha ilaa hadda noo dhammaaday hay-adihiiba hadda noo socda gelinkan hore galabta ayay soo bandhigi doonaan ilaa caawa qaybta dhalinyartu waxaa jira iyaguna dhallinyaro dhinaca ganacsiga oo ganacsiga abuurtay caqabadaha inta badan ka hor yimaada ee aad daraasad ku samayseen xaruntiinani maxaa ka mid a aad baad mahadsantaha su-aal muhiima waxyaabaha aadka ugu muhiimsan horta intaan caqabadaha u gelin fursadda qofka dhallinyartii marka uu u tafaxayto inuu wax abuuro aw ku hirgelin karaay aad bay cajiib u tahay waxa aad nooga yaabiya hadda tartan waxaan qabanay hal abuurka ganacsigaan u bixinay oon xayeysiinay oo dhalinyar aad u fara badan yahay soo gudbisteen business plankii ama qorshihii ganacsi tartanka anagu lacag badan oo maalgelina maanaan hayn dhiirigelin baanse u haynay qofkii koobaad wuxuu ku guuleystay kun dolar qofkii labaad shan boqol qofkii saddexaadna saddex boqol oo dhiirigelin unbay ahayd waxa aad nooga yaabiyey qoladii kunka dolar ku guuleysatay inay lacagtii intay qaaday ay ganacsi ku abuurtay sanadkii hore mar baan qabanay qoladii kunka dolar iyadana ku guuleysatay sidaasoo kale ganacsigoogi maanta magaalada u ka shaqeeya xarun waxay sameeyeen geeda intoo lagu abuuro lagu kobciyo ay iibiyaan waxaa intaasoo dhan kasii yaab badnayd sanadkan tartankii gabadhay lacagta ugu yar qaadatay saddex boqoloo dollar oo keliya oonad marnaba is odhanin waxbay ku bilaabi kartaa ganacsi maanta magaalada ka shaqeeya oo kuna cusub oo ah gabdhahan guryaha ka shaqeeya in ay meelshii lagu agencygii loo doonan lahaa saddex boqol maxaa u tartay baan nidhi waxay tidhi farniturkii miiskii iyo kursigii iyo kiradii bilowgii iyoy ka kafaysay kadib waxaa ka gaftay boodhkii iyo waxyaabihii kale tiina gadaal baan uga darnay
dhibaatooyinka ka hor yimaada qofku markuu ama shaqo abuur bilaabayo ama uu shaqo gelayo maxaa ka mid a wallaahi inta aad bay u badan yihiin dhibaatooyinku markaad si guud u eegto lakiin markaad hoos ugu sii degto anugu qodobka koobaad waxaan siin lahaa khibrad yani qodob koowaad odhan maayo dhaqaale qodob koowaad waa khibrad la-aan qofkii dhallinyartiina waxaad moodaa qaarkood gaar ahaan markuu jaamacad ka soo baxo inuu isku haysto inuu wax kasta yaqaano ganacsigii inuu eber ka yahay ma oga taa lafteeda wacyigelinteeda iyo tababarkeeda waa qaybahaan samaynana way ka mid tahay haddii khibraddii ganacsiga ku abuuran lahaa from zero ka bilaabi lahaa uu helo markaa dabadeed bay imanaysaa fikraddii maxaad ka shaqaynay taasi marka uu ka gudbo iyo imanaysaa dhaqaale maxaad u baahan tahay inuu garto markuu gaadho dhaqaale u baahanaa seed ku helaysaa seed ganacsiga ku maaraynaysaa seed ku suuqgeynaysaa caqabadaha aan badankaana dhallinyartu ka fikirina kuwaas weeye kooga wax helaana ay ka fashilmayso ka kalena uu bartaa ku xirxiran yahay kaasi wuxuu ahaa ismaaciil aadan miicaad oo ah madaxa xarunta shaqa abuur ee magaalada boorama oo aanu ka wareysananay carwo ay soo qabanqaabiyeen waxaanu ka wareysananay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o e haashim sheekh cumar good v o e boorama
halkaa dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkoo imanaysa washington haatanaa idinku wada nasanoo codka fanaanka nimcaan hilaac
qaabkuu rabbi kuu dhigan sugaan lagu qeexi karin haween qaryad baad tahay hablana qalanjaad tahay niba qari baad ku tahay qaabkuu rabbi kuu dhigan sugaan lagu qeexi karin haween qaryad baad tahay hablana qalanjaad tahay niba qari baad ku tahay qanaacada diintayo qiyaamka rabbi ku dhashiyo qowlkiyo ficilkaadu sugtaad khayrka kaga soo xunto adaa qalbigii harsaday adaa qalbigii harsaday qanaacada diintayo qiyaamka rabbi ku dhashiyo qowlkiyo ficilkaadu sugtaad khayrka kaga soo xunto adaa qalbigii harsaday harsaday adaa qalbigii harsaday wanaagu hadduu qof yahay kudhaaduu noqon lahaa wayna isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo wayna isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo wanaagu hadduu qof yahay kudhaaduu noqon lahaa wayna isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo wayna isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo nuurkiyo qoraxdiibke ballaadha hadday bisaay hadday dumarkayayo inuu qurxeen yihiin adaa qaalihi kuwacaa nuurkiyo qoraxdiibke ballaadha hadday bisaay hadday dumarkayayo inuu qurxeen yihiin adaa qaalihi kuwacaa udhaydaada hanti adaa qabya tirahanko urmeeyey jacaylkiyo abtii nolosha taho adaa qalbigii harsada harsada adaa qalbigii harsada udhaydaada hanti adaa qabya tirahanko urmeeyey jacaylkiyo qaybtii nolosha taho adaa qalbigii harsada harsada adaa qalbigii harsada wanaagu hadduu qof yahay kudhaaduu noqon lahaa wayna isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo wayna isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo wanaag waduu qof yahay ku dhaaduu noqon lahaa waynaa isku keen qore nolosha dhinacaaga qabo waynaa isku keen qore nolosha dhinacaaga waa codka fanaanka nimcaan hilaac iyo heystii adaa qalbiga harsada intaasi aynu ku dhaafno waxaadna ku dhegeysanayseen barnaamijkeena dhalinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo waxaynu idinkala soo hadleynaa washington
magaalada mombasa ee dalka kenya waxaa ku nool dhalinyaro soomaali ah oo isugu jira arday kuwo ku dhashay iyo kuwo qaar ka cararay colaadda soomaaliya oo halkaasi u qaxay kuwa qaxa ku tegey waxaa ka mid ah colaad cabdulqaadir muunye oo dagaalada muqdisho naftiisa kala baxsaday wuxuu hadda mombaaso uga shaqaystaa timo jaranimo khadar maxamuud xareed ayaa uga waramay goortii uu bilaabay xirfadiisan uu ku shaqaysto shaqadan wallaahi waxaan bilaabay adi adi waqti dheer waqti dheer bilaabay waxaan ku bilaabay xamar ku jiri jiray dhinacan xamar dhinacan wallaahi waa beri waxaan kibaa ku jiri jiray anoo dugsi oo dhihi jiray adi subaxdii maalinta jimcaha iyo maalinta jimcaha iyo khamiista aatmaa aan jiri jiray xamar mahalkan waxaan bari jiray laakiin maqas iyo sanina aan ku jiri jiray marmar waxaa aan rabay inaan furto dukaan laakiin ma gaari karin waxaa aan shaqeyd- waxaan barnaay dugsiyan barnaayay ciyaalka xaafadda iyo walaalahey aan ku jiri jiray
marka ilaa xamar oo aad ka soo shaqayn jirtay ilaa hadda Mombasa Mombasa aad ka shaqayso meeqa sana camal aad ku jirtaa shaqadan wallaahi bambaas waxaan jiraa labay toban sano ilaa shan sano adayda toban sano seventeen years aan ku jiraa marka timaha sida loo jaro m- sideed m- ma iskuul baad u gashay sideed u baratay wallaahi iskuul mugelin laakiin ciyaalka xaafadda la iska dhili jiray dhaliilaha ma bartay ama maqas sakiina qofnaa qof mar waa dawahaleynaa mar waa tusinaa mar waa sameynaa wallaahi si uu wada waday ilaahay ay garab galay hadda madax kasta oo jaraay ya si kasoo sameyn karaa maqas ama sakiin ama masiin masiinta baataa bartay laba kun iyo waxa- iyo iyo koo iyo tobanka na ku jiray xaydheer aan ku bartay
marka een, yaa kaala shaqeeya xaruntan xarunta waxaa nahay laba wiil oo anin soomaali iyo ninkaas hinti- hindiga fadhiya waa
marka ma shaqaalaad ka tahay mise adigaa iska leh ama aan shaqaalaag ahay wisaabkiyaa leh aan u shaqeeya marka qofka markaad u jartaan oo kale maxaad ka qaadaan ah, dhaqaala intee dhan wallaahi qofka dadka waxaa- madax waxaan ku jirnaa laba boqol shilin laakiin dad garka saddex boqol laakiin qofkii si oo oo kasina ku jirnaa dad waxay waxuu dhigaa waxuu ku dhahaa jitaan alaale kala deg waxuu ku dhahaa walaal mooda wallaahi xaaladda guri iyo jaarkaas iyo iskaabul aliyada aliyahe wallaahi alxamdulilah almooda wallaahi wax dhib aan qabno maleha suuqa marka waase dadku ma ku yimaadaan suuqa wuxuu fiican yahay dadka waqtiya la joogo oo waqti hore ma aan waqti hore uu fiicnaay jimacadii oo kale sabdii isliintii oo kale maalinta khamiista oo jimacada kale soo jimacada kale jaranayaan laakiin hadda waa liidataa hadda si hore ma aha si hore ma aan hadda Waaday, hadda waxaan fiirinaa maalinta axadda kale bes iyo maalinta sabtiya hadda jimcaha hadda dadka hore umaanay umaanaa dadka hadda yaraadaan
Ma- wax caqabadaha ma jiraan aad la kulantaan marka qaar waxaa jira mar dadka intay dheesiiyo dhaqanaa u baxaa quumaana ku qeelnaa dam quumaana laakiin alqancayaaktasatee waa qanacnaa qof ila qanac ma baxaayo ilaa dhow niyoosnaay samaysa sameeya wadaa maraxjaro yah timajarka yah wuxuu ku fiicanya qofka misdaalisiin qofka waa haweenaysa wuxuu ku dhaaniyo intay qaldan sameeya maana qof oo dagaal dagaal buqbuqina maahan waxaana kuu dhiwaayo wax dhib maa wax oo deenna maahan waxa waaye waxa waaye ijar waxaan qaadno muqdisho oo aad ii sheegtay inaad ka shaqayn jirtay marka ma ammaan daraad oga soo carartay oo halkan u imaatay mise een, shaqo iyo nolol ayaad soo raasatay wallahi inta waxaa maalina homar gaaro oo habartay aabbe ku biilo muqdisho waxaan orday shaqla'aan aan usoo orday iyo dhib iyo balaaye iyo harxaas aan ku rufaxnay alxamdulilah wallahi inta iskajiraata inta ilbaax ruba muqdisho kumanayo xawaar cunugeera ay wataay inta xawaar ilbaax ruba anna waxaa joori xaa dheer aan joori xaa dheer aan ku jiri meel oo qaxooti ah qaxooti iyo isbaxay dhabaq arkay mombasa baa mombasa waa iska fadaa mombasa hadda hadda xawaar magaala la bartay magaala lagu socdaa alxamdulilah walaa mooday waa wallahi marka timajarahan ma waxaad ka bishaa eh, hooyo iyo aabba iyo famalkii oo soomaaliya jira wallaahi waxaan bilaa walaalaheeya oo dugsi dhigtaan iyo aabaheeya oo hadda shaqo dhaafi iyo habarteeya waxaan ku bilaa guryaasaan ka dhigay waa ijaarkaas iyo iyo iyo xaaladood iyo xanuunkood iyo aan ka diraa iyo anina iskaabulumada aan ku baraa ya weli ma guursan laakiin insha allah mar dhowaan aan guursan doonaa laakiin weli waxaan mashkuulsan markii waxaan isku hagaara insha allah in aroos insha allah nolosha mombasa maxaad ku qiyaasi lahayd wallaahi mombaaso nololko qaar aan ko caafima nabadaas waxaan jeclaa nabadaas iyo iyo caafimaadkaas iyo wax kale muhiimta muhiimta nabada waaye hadda waxaa jirta nabada muhiim ay tahay alxamdulilah walaa muhiimta nabada aan ku haystaa homaraas nabadaas aan ku haystaa bas
kaasi waxau ahaa colaad cabdulqaadir muuye oo magaalada mombasa ugu waramayay qadar maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulansi wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno maalinta biri ah iyo habeen dambe waxaa jiri doonaa kulamo ka tirsan horyaalka brimier liga ee dalka ingiriiska oo ah horyaalka keliyaha ee hadda qaaradda yurub la ciyaarayo ayadoo horyaalada kale intooda badani ay fasaxa xilliga qaboobaha ay ku maqan yihiin ciyaarta ugu horeysana waxaa isku arki doona kooxda brighton oo martigeli doonta naadiga chelsea kooxda banley waxa ay sidoo kale martigeli doontaa aston villa naadiga lester city oo horyaalka kaalinta saddexaad kaga jirtana waxa ay u safri doontaa kooxda newcastle united southampton iyo tottenham ayaa kulmi doona watford waxa ay garoonkeeda ku martigeli doontaa naadiga wolfes manchester city iyo everton ayaa waxaa dhex mari doona ciyaar adag oo ka dhaceysa garoonka etixaad kooxda crystal balas waxay u safri doontaa naadiga norwich a fc bournemouthna waxa ay aadi doontaa kooxda westham united ciyaarta ugu dambeysa oo ah ciyaarta ugu adagna waxa ay dhex mari doontaa kooxda arsenal oo martigeli doonta kooxda manchester united macalinka cusub ee kooxdaasi michael arteta ayaa waxa uu raadinayaa in uu guushiisii ugu horreysay ee kooxda arsenaal uu gaaro ayadoo labadii kulan ee uu hayo kooxda midna laga badiyey midna barbardhac uu galay dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana tababaraha kooxda manchester united oo lagana solshire ayaa waxa uu sheegay inaanu ka walaacsanayn weerarka kooxdiisa isagoo sheegay in ciyaaryahanka da-da yar ee mason greenwood uu bedelay ciyaaryahan romelo lukaku oo kooxda ka tegay xagaagii lukaku ayaa waxa uu dhaliyay afartan iyo laba gool kadib sagaashan iyo lix kulan oo u saftay kooxda manchester united hase yeeshee waxa uu bishii agoosta ku biilay naadiga inter milan waxaynu haysannaa antony marsial iyo marcus rashford waxaana mar walba rumaysnaa in ay goolal badan dhalin doonaan hase yeeshee mason greenwood ayaa buuxiyey booskii uu baneeyey romelo lukaku ayuu yidhi macalin solshire greenwood oo siddeed iyo toban jir ah ayaa waxa uu dhaliyey siddeed gool kadib labaiyo labaatan kulan oo wasaftay hase yeeshee inta badan kulamadaasi ayaa waxay ahaayeen kuwo uu ku soo galay beddel kooxda manchester united ayaa waxaa aad loola xiriirinayay ciyaaryahan elin broud haland oo u dhashay dalka norway si la mid a macalin solshire islamarkaana uu solshire tababaro ugu ah kooxda molde hase yeeshee ciyaaryahankaasi ayaa waxa uu maalintii axaddii si rasmi ah ugu biiray kooxda brushi dortmond dhinaca kale kooxda kubadda cagta liverpool ayaa waxa ay wadahadallo kula jirtaa ciyaaryahanka kooxda zeviya diego carlos ayadoo macalin jargan clob uu isku dayo in uu helo daafac cusub ciyaaryahankaasina waxaa la sheegay in uu ku kici doono lixdan iyo shan milyan oo baanka dalka ingiriiska ah daafaca kooxda liverpool virgil vandyk ayaa waxa uu muddo ahaa kan ugu wanaagsan kooxda liverpool hase yeeshee ciyaaryahankaasi ayaa inta badan waxaa daafaca ku weheliya marbah ciyaaryahan kale ayadoo joel gomes joel matib iyo sidoo kale dejan levren inta badan dhaawacyo soo gaara ay ku qasabto macalin clob inuu marba mid ciyaarsiiyo kooxda liverpool ayaa hadda isku dayeysa inay taasi xaliso ayadoo ciyaaryahan diego carlos oo u dhashay dalka brazil islamarkaana ah lix iyo labaatan jir ay doonayso inay la soo wareegto suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ayaa waxa uu furmayaa maalinta beri ah oo bisha janaayo ee tahay kow ciyaaryahankan u dhashay dalka brazil ayaa waxa uu kooxda sevilla kaga soo biray naadiga nantes hagaagii lasoo dhaafay isagoo oo markaasi ku kacay milyan oo baanka dalka ingiriiska ah ugu dambayntiina ciyaaryahan christian erikson ayaa waxaa la sheegay in uu dhammaysan doono qadaraaska uu kula jiro kooxda tottenham oo uu ka harsan yahay keliya lix bilood islamarkaana aanu siixi doonin qadaraas cusub ciyaaryahankan ayaa marka uu dhammaado xagaaga waxa uu kooxdii uu doono ugu biiri karaa si bilaash ah iyadoo kooxda tottenhamna ay lumin doonto qiimaha ciyaaryahankaasi kooxda tottenham ayaa isku dayeysa in ciyaaryahankan ay iibiso bisha janaayo hase yeeshee ciyaaryahan erikson waxa uu sheegay inaanu doonaynin in la iibiyo oo uu doonayo inuu si bilaash ah uga tago kooxda marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan xubinta ciyaarahana waa naga intaas
barnaamijka hadduu la dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haddana aan wada dhegeysano fanaanka shay mira daar
bishaaradii naftayday hugto waxaan kuu soo maray batalaalihii oo dhari ku asnaa ilaa guurti daalood duraaniyo hadaftimoo ergaabo iyo odhan beeladadi kalgacalaada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balyaduuna buuxaan soo booqday awgaa sidanahay bukaan socod markii baan kalaysiri ilanayla-aanta lay baxnaanin kari waa bini aadan baan tahay bashar kula midaanahay a bini aadan baan tahay bashar kula midaanahay naftu baahbaane barbarkaaga yela qaabo bini aadan baa tahay bashar kula midaanahay way bini aadan baa tahay bashar kula midaanahay nafku baahbaane barbarkaaga yelaaqaabo
codkaasi fanaanka shay mira daar ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
bishaaradii naftayday ballaanaanaxdii u galay weligay ma beenay ma labaha foglaydo belbelkaniyo naartani bixisadaan ku haysiyo waa maxay badwayntani iyo baaxasoodo ku boqraye habaayicin haiska dhigin diraan jabin uraan la mari karin dhanna ha iska dhaadhicin baxsantan jeclaayey badiyoobay awgaa ibadbaadi maantaas sidii baali sidataa bini aadan baan tahay bashar kula midaanahay a bini aadan